ummadaas waxaa la amrayaa qoraal inuu sameeyo qoraalada qadariga ahi saddex qoraal baa jira qoraal waa kii horreeyeyoo lawxulmaxfuudka ahaa oo waxaa markaa la qoray intaan cirarka iyo dhulka la abuurin ka hor ayaa qoraalka lawxulmaxfuudka la qoray waa qoraalkii horreeyey qoraalna waa qoraalka cumriga oo marka ilmuhu uurka hooyadii ku jiro ee saddexdaa afartanaad uu ku jiro waxay noqonaysaa afar bilood ayaa magaciisa waxa la qoray waa qoraalka labaad oo waxaa la yidhaahdaa yani waa qoraalkii cimriga qoraal saddexaad waa qoraal sanawi ah oo sanadii mar baa la qoraa qoraalkaas sanawigaana ee sanadii mar la qorayana habeenka laylatulqadrigaa la qoraa fiiha yufraqu kullu amrin xakiim amran min cindina ilahay waatuu aayaddaa ku sheegay marka habeenka laylatulqadriga ayaa qoraalka sanawiga ah ee sanadii mar dhacaana u dhaca saddexdaa qoraal baa jira culamada qaar waxay ku daraan mid yawmi ah oo kulla yawmin huwa fii shan laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen wax qoraale kama cadda almuhim qoraalka xadiidkani sheegaya waa qoraalkii cimriga ahaa marka maragga waxaa la amraa inuu qoro afar shay ruuxa arsaaqdiisa inuu qoraa la amraa waxaa kaloo la amraa inuu qoro ajashiisa iyo waktiga uu ku dhimanaayo waxaa kaloo la amraa inuu amal uu ku qabanayo wax kasta uu qabanayo khayr iyo shar wax kasta uu qabanayo yani xaraka iyo xasilooni inuu qoraa la amraa waxaa kaloo la amraa shaqi iyo saciidkuu yahay shaqi iyo saciid looma wada qoraye labada mid baa loo qori oo ruuxii ama shaqaa loo qori ama saciid baa loo qori saddexdii hore marka labadaa mid lagu daro afar bay noqon afartaa umurood baa la amraa malagu inu qoro marka qoraalkaasna xadiisku waa sheegay malagga arxaamta ama ilmogaleennada loo xil saarayna xadiisku waa sheegay riwaayaadka qaarna waa sii caddeeyay intaa dabadeed nebigu sal allahu alay wasalam wuxuu ku dhaartay inay dhacayso dadka qaarkood camal wanaagsan oo khayra oo camalka jannada lagu galaa inay la imanayaan oo samaynayaan muddo badan markii dabeedna geeridoodu soo dhawaato ayaa ruuxan shaqi baa loo qoraye waa laga hufiyaa markaysaga camalkii wanaagsanaa camal xun baana markaysa markaa u sameeya waa ruux naari u qoran tahay dabeed camalkii ahlu naarkuu la yimaadaa khaatimadiisii baa xumaatay ilahay baanu ka magangallay dabeedna sidiibuu ku dhintaa camalkii xumaa oo khaatimo xumaystaa dabeedna sidiibuu naarta ku galaa waxaana soo gelayaa labadaba laba arrinba waa soo gelayaa in waxa weeye hufin dhammaystiran ruuxa in la hufiyo oo gaalnimo cad uu ku dhaco oo gaalnimada ku dhinto oo dabeedna naarta uu galo abad alaabaad oo ku waaro iyo in camal xun oo markaysagaa yani dembi kabiiro ah oo weyn yani xaaladda caynkaasa uu ku dhaco oo uu sidaa ku khaatimo xumaysto dabeedna naar uu mutaysto laakiin asalkii iimaanku u baaqi yahayoo haddayba dhacdo inuu naarta galo aanu ku waarayn labada arrinba xadiisku caam buu ku yahay bay culammadu yidhahdeen oo inuu dembi kabiiro ah ku dhinto iyo inuu kufri ku dhinto labaduba waa soo gudagelayaan marka la yidhi xataa maa yakunu xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ilaa diraacna waxaa loo jeedaa yani waxa weeye inuu jannadii markaysagaa u dhawaaday bima ayaa laga tilmaamaya oo geeridiisi ay soo dhawaataan looga jeedaa dhimashada waktigu dhimanaayey ayaaba soo dhawaatay taasaa laga tilmaamaya marka qurbu ajalihi baa looga jeedaa dadka qaarkoodna waxay sameeyaan camal xun oo camalkii ahlu naarka ah ilaa ay geeridoodu ka soo dhawaanayso markaasaa dabeedna marka dambe wixii loo qoray baa usoo hormara dabadeedna marka waxaa weeye aakhirka cimrigiisu toobad keenaa camal wanaagsan la yimaadaa oo toobadii la waafajiya camalkii wanaagsanaa baana ku dhintaa jannadu saa ku galaa jannada ayuu saa ku galaa inama alacmaalu bilkhawaatim waata xadiid kale nebigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam wax kalaba maahe camalada waxa markaa yani ictibaarka iyo tixgelinta yeelanaya waa khaatimooyinka ugu dambeeya waa gebadgebada ugu dambaysa oo ruuxa waxaa markaa camalkiisu ku gebagaboobo waa ka miisaan badan yihiin wixii hore marka haddaba ruuxan marna camal wanaagsan la imanayay oo haddana aakhirka cimrigiisa camal xun markaysaga alla yani markaa lagu hunfinayo oo laynoo sheegay qoraalkii markaysaga inuu soo hormaray lama dulmiyin ilahayna waxba ma dulmiyo wamaa rabuka bialaami lilcabiid camalkaa laftiisa culammadu waxay yidhaahdeen marka hore uu camalka wanaagsan la imanayay muuqaalka saru camalkiisu ka wanaagsanaaye xagga hoostu ka yani markaa ka cawaraa oo ka dawlooday oo ikhlaaska iyo niyada xaggaasaan saafi ahayn waayo xadiidka riwaayaadkiisa riwaaya ka mida waxay sheegaysaa ina axadakum layacmalu bicamali ahli ljannati fima yabdu linnaas yani wuxuu sameeyaa camalka ahlu jannaha sida dadka u muuqata marka culamadu waxay yidhaahdeen fima yabdu linnaas waxaa laga fahmayaa muuqaalka saru camalkiisu ka wanaagsanaaye hoosta waxaa ku sugnayd yani khaslada xun baa hoosta kaga jiray oo qalbiga iyo niyadaanu camalku ka fayoobayn xagga niyada iyo qalbiga ayaanu camalkiisu ka fayoobayn sidaas aawadeed ayaa markaa aafadii ama dhibaatadii camalka hoosta kaga jirtay ayaa dabeedna ku soo aartay dabeedna sidaas ayuu u khaatimo xumaysanaya ka kale laftiisa waxaa soo aroortay waina axadakum la yacmalu bicamali ahli nnaari fima yabdu linnaas taa lafteeda qaydkaas waa soo arooray oo ruuxani camalkii ahlunaarkoo kaleu camal samaynayaa laakiin khaslado wanaagsan oo qalbiga iyo xagga niyada yani u qarsoonaayoo ku sugnaa baa jirtay dabadeedna markaa khasladaha wanaagsan ee hoos ugu qarsoonaa ayaa markii dambe anfacday marka halkaana waxaa laga garanayaa qalbiga iyo ictibaarkiisu siduu u weyn yahay iyo sida markaysa markaa qalbiga loo tixgeliyey iyo acmaasha markaysagaa daahirka laga samayn inuu qalbigu ka qaaliban yahay ayaa markaa laga fahmaya xadiiska marka waxyaalaha lagala baxaayo waxaa ka mid ah yani baqashada markaysa waxaa la baqdo oo khawf iyo raja qofku inu ku sugnaado oo naxariista ilaahayna rajeeyo dee cadaabka ilaahayna ka baqo inaanu camalkiisa iscajabin aanu is odhan maasha allahu adigood wanaagsan tahay waayo camalkiisa kama warqabo se u noqon doono wax loo qorayna ma oga saas aawadeed dadka qaarkood markay camal wanaagsan sameeyaan way ismacaashi siiyaan markaase waxay dhahaan jannadu waa durduro tan noocaas oo kale waa arrin khalada waayo camalka wuxuu noqon doono ruuxu ma oga in laga aqbali doono iyo in kalena ma oga khaatimadu waxay noqon doontana ma oga inuu isku halleeyo iscajabiye maaha inuu isku halleeyo oo iscajabiyo yani ma aha waayo marka icjaabka la iska ilaaliyo niyada xun waxa ka mid ah ama camalkii in markaa wax cawaraya lala yimaado iscajabinta uu ruuxu iscajabiyo oo u yidhahdo waxaweyn waad fiican tahay yani waa inuu markaa ruuxu ogaada inuu muqasir yahay oo isagu gaabiyey yani waa inuu saa ogaada waa inuu markaa is yidhahda sidii marka ay ahaydin hadaad timaado lamaad iman aanu marka isla bid odhan taa waynu ka taxadiraa nabowi wuxuu isweydiinayaa suaal marka su-aasha ka hor laakiin wuxuu odhanaya wafi lxadiii daliil cala cadam اlqaطci bidukuli اljanai aw الnar xadiika waxaa ku sugan daliil ku tusinaya inaan markaa janno iyo naar ruuxnaba loo goyn oo la odhan jannu gelaya ama naar bu gelaya yani ruuxii nas u sheegay oo daliil nas loo hayo iyo isagu waa gaar laakiin ruuxii asalkiisu islaamnimo yahay walow macaasi iyo dunuub baa la yimaadeen waa ahlu naar lama yidhahdo layskama qaxiyo waa ahlu jannana lama yidhaahdo oo ruuxu inuu isagu is yidhaahdo ma aha ahlu janna tahay oo iska gooyo o iska qaxiyo naxariista ilahay inuu rajeeya taasi waa shay laakiin inuu yidhahdo jannadii geedka go-an bay ku tahay waa khaladkaas ruux kale inuu sidaa ku yidhaahdana ma aha ruux kale inuu sidaa ka yidhaahdana ma aha oo aan nas loo hayn wain camila saa'ira anwaaci lbiri aw camila saa'ira anwaaci lfisqi haba ahaado ruux markaysagaa khayraadka yani markaa haalibkoodii mid sameeye ha ahaado ama fisqiga iyo xumaanta haalibkoodii mid sameeye ha ahaado ama dunuubtii gaalnimo ka soo hadhay haba wada sameeye lama odhanaayo ahlu naar mar hadduu asalkiisu islaamnimo yahay lamana odhanaayo ahlu janno si kasta uu khayrka u farabadsaday وعlى أن الشhaخص laa yتakil عalى camalihi walaa yuعjab bihi waxaa kale oo laga qaadanaya wuxuu tusinaya xadiiku inuu shaksigu aanu camalkiisa tala saaran o aanu iscajabin oo is odhan markaysaga maa sha allah waxa weeye waad wanaagsanta lannahu laa yadri ma alkhaatimatu waayo ma garanaayo ruuxu maxay khaatimadiisu tahay camalkiisu muxuu ku gebagaboobayaa ma oga marka inuu ismacaashsiiya maaha wakadalik xumaan iyo fisqi uu la yimina naxariista ilahay inuu uga quusta ma aha oo is yidhaahdo adigu kollayba ahlu naar baa toode waxba laga aqbali maayo tawbad iyo kayrkeed toonna adiga waxba laga aqbali maayo inuu is yidhahdo maaha waxa weeye waa inu naxariista ilahay rajeeyaa yani marka dunuubtana waa inu ka toobad keenaa oo waa inaanu is odhan yani marka waxba laga aqbali maayo dunuubtii hore uu gala ee gaalnimada aan ahayn quusadka uu naxariista ilahay ka quusanaya laga yaaba inay kaba weynaato marka naxariista ilahay waa inanu ka quusan وينبغي لكuلi أحadi an yسأل الlaha سubحaanaه وaتaعaلى xusنa الhاatimة ruux kasta waxa u haboon oo munaasib u ah inuu ilaahay ka baryo khaatimada wanaagsan oo uu yidhahdo markaa ilaahw yani khaatimo wanaagsan camalkayga ugu khatim yani taas waa inuu ilahay ka baryaa oo beryadeeda weliba farabadiyaa wayastaciida biاllahi tacaala min suءi اlkhaatimati wa shari اlcaaqiba waxaa kale u habboon inuu ilaahay ka magan galo khaatimada teeda xun iyo cedu dambeedka teeda xun taana waa inuu ilahay ka magan galaa dad fara badani baryada adduunyada ku saabsan way aad u farabadiyaan laakiin khaatimada iyo aakhiro iyo jannada iyo dembi dhaafka iyo naarta inuu ilaahay ka badbaadiyo ducadooda markaa uma badna ya ee ubad iyo yani markaysaga iyo xoolo ya iyo mansib inuu derajo helo ayaa u fara badan markaysaga ducadooda adduunyadana waxaa la joogaa waa maalmo yaroo kooban marka ducada meesha markaa lagu waaraayo in loo farabadiyo habboon meesha lagu waarayo in loo farabadiyo weliba mid kalena ha la xasuusnaado waalidada ducadooda yaan la ilaawin yani xuquuq bay ubadka ku leeyihiin sidaas aawadeed waxaa dhici karta in waxa wey waqtiyada qaarkood haddii ay dhintaan oo kale markaa in dadka qaar ay iska ilaawaan oo waqti aad u fara badan laga yaaba aanu suuba qaadinba war ducada waalidka aad ha loogu dadaalo in loo duceeyo war sadaqada loo bixiyo waxaa ka fadli badan ducada iyadoo sadaqaduba gaadhayso haddana ducadaa ka fadli badan iyadaana ka sahlan waana ka fadli badanta marka saas aawadeed ducada markaysa waa in lagu dadaala fain qiila qaala allahu tacaala ina aladiina aamanuu camilu saalixaati ina la nudiicu ajra man axsana camala weliba darajada dee waalidku helaa ubadka qudhoodana darajo uta waxaa laynoo sheegay inay isu shafaaco qaadayaan waalidkii waladku haddii la yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu camilu الصaalixaati kuwii rumeeyey camalka wanaagsanna sameeyey ina laa nudiic ajra man axsana camala allah wuxuu yidhi ma luminayno kama dayacayno abaalmarinta kii wanaajiyey camal oo shaqo wanaagsan iyo camal wanaagsan la yimi abaalmarintiisa ka lumin mayno sababtuu ilaahay yidhi sidaa haddii la yidhaahdo ظaahiru aayati ana alcamala asaalixa min almukhlis yuqbalu waayo daahirka aayaddu wuxuu ku tusinayaa in camalka wanaagsan oo ruux markaa ikhlaas iyo niyo saafiya kula yimi uu sameeyo camalka wanaagsan oo ruux mukhlisa ka ahaaday xaalu camalkaa wanaagsani min almukhlis mid ikhlaas sameeyo niyada ilahay u saaf yeelay yani markaa ka ahaaday yuqbalu in la aqbalaayo waidaa xasala alqabuulu aqbaladu hadday dhacdana biwacdi lkariimi ilahay sharafta lahaa ballanqaadkiisa haddii yani marka aqbalaadaasi ku dhacdo camalka la aqbalaya amina maca dalika min suui lkhaatima taalla jirkeeda ruuxu wuxuu ka badbaadayaa khaatimada teeda xun maxaa lagaga jawaabayaa aayadda haddii la yidhahdo sheikhu wuxuu kaga jawaabayaa hadalku waa akrintu ay nagu dheeraanaysaaye laba jawaabood wuxuu odhanayaa waxaa lagaga jawaabayaa waa midda koowaadee in la yidhahdo aqbalaadda camalka la aqbalayaa shuruud bay leedahay marka aqbalaaddii waxay ku xidhan tahay shuruuddii qabuulku inay xasisho khaatimaduna wanaagsanaato camalka haddaan khaatimadiisu wanaagsanaanna oo gaalnima ka dambayn doontana dee waxa weeye shardigii lagu aqbali lahaabaa meesha ka baxay saas aawoodee camal maqbuula ma noqonaayo wuxuu noqonayaa camal buraayo ayuu noqonayaa camal buraayo ayuu noqonaya waxay kala aqbali kartaa buui ciddii iimaan iyo la timaada camalkana saafi yeesha in waxa weeye ilaaba ilaa camal wanaagsan loogu khatimaayo khayr khaatimada xunna waa jawaabta labaad weeyaan ruuxii markaysa markaa iimaan iyo ikhlaas la yimaada waxaa loogu khatimaa camal wanaagsan khaatimada xunna waxaa loogu khatimaa ciddii markaa camalka xumaysay ama camalkii wanaagsanaa ku dheehday waxyaalo kale oo ah istusnimo iyo ismaqashiin iyo waxyaalo la mid ah sidaana waxaa ku tusinaya xadiidka kale uu nebigu yihi sala allahu alay slam ina axadakum la yacmalu bicamali ahli ljannati fima yabdu linnaas xadiidkaynu sheegaynu dadasheeku soo arooriyey oo soo deliishay sheekh ibnu cusaymiin isagu wuxuu ku gaabsaday macnaha labaad oo wuxuu odhanayaa markuu isweydiiyo sidee waxa weeye ruuxan isagoo camal wanaagsan la yimi kitaabku intuu usoo hormaro camal xun loogu khatimaya wuxuu yihi markaa sheekh ibn cusaymiin raximah llah faاljawaab ana alxikmaةa fi dalika huwa ana hada aladi yacmalu bicamali ahli اljanati inama yacmalu bicamali ahli اljanati fima yabdu linnaasi waila fahuwa fi lxaqiiqati duu طawiyati khabiiثaةi waniyaةi faasidaة fatglib hadihi الniyaة اlfaasidaةu xata yuktama lahu bisuءi اlkhaatimati nacuudu biاllahi min dalik isagu wuxuu ku gaabsaday jawaabta dambe isagoo xadiidkaana coskanaya oo waxa uu yidhi waxa weeye camalkiisaas niyo xun baa wehelisay sidaas aawoodee camal saalix oo wanaagsan oo saafi ah ma ahayn almuhim yani culamada qaarkood waxay yidhahdeen waa in markaysaa waxaan yani si aanu qofku isugu hadlayn camalkiisa waa inuu qaalib yeelaa baqashada markaa u baqanayo markuu khaasatan xaaladda caafimaadka iyo ku sugan yahay awfka waa inuu qaalib yeelaa oo uu ka baqaa markaysaga khaatimo xumaanta oo uu ka baqaa markaysaa markaa inuu yani camalkiisu ka fasahaado yani markaa saasay culamada qaarkood yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal waxaa dhici karta ruuxu yani isagoo isla camal wanaagsan baad samaynaysaa camalkaaga wanaagsan waa saafi ayaa waxaa dhici karta khisaal xunxuni hoosta inay kaga jiraan icjaab iyo waxyaala aanu isagu markaa dareemaynin oo uu iscajabinayo iyo wax la mida ruuxuna daacad iyo khayrka hadduu la yimaado iscajabiyo waa maqruur waa ruux shaydaan kediyey wey waa kedsoonyi marka waxa weeye waa inuu baqaa isagoo daacadii iyo wanaaggii la imanaya haddana waa inuu baqaayo ka baqa in laga aqbali waayo waatuu ilahay yihi waladiina yu'tuuna maa aatow waqulubuhum wajila mu'miniinta maxaa lagu ammaanaa waa kuwa bixinaaya waxay bixinayaan iyagoo qalbiyadoodu baqayaan caaishaa nabiga weydiisay sal allahu alayh wasalam xadiiska imaam axmed soo wariyey oo waxay tii yaa rasuul allah kuwan baqaya ee aayadda lagu sheegay maka waxadaya ee sinaysanaya khamriga cabaya miyaa markaasayuu yidhi laa yaa binta sidiiq waxa uu nabigu ku yidhi sal allahu alayh wasalam yani kii rumaynta badnaa tuu dhalayay ma aha buu yidhi sidaas bal huwa aladii yani marka waa kuwa ka markaysa waxa sadaqadaysanaya oo soomaaya oo markaysa markaa waxaan yani kacaya oo salaad u kacaya wayakaafu an laa yutaqabala minh oo haddana ka baqaaya in laga aqbali waayo khayrkii isagoo samaynayo haddana baqaya khayrkii isagoo samaynaya ayuu haddana wuxuu ka baqaya in laga aqbali waayo ka baqaya marka waxa weeye waa inuu ruux markaysaga baqaa oo uu ka baqaa markaysa marka in camalka laga aqbali waayo oo uu ka baqaa khaatimada ka baqaa sidaas yadaa weeya الحديث الخامس أي من الأحاديث الأربعين الحديث الخامس أحاديث أفرطن كايد وحكم دها وحكم دها حديث كالشناط عن أم المؤمنين أم عبد الله hooyadii muminiinta waxa uu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim oo ummi cabdilaahi ummu cabdilaahi ahaatay caaishata radia allahu canha caaisho ahaatay ilaa raalliha ka noqdee qaalat inay tidhi qaala rasuul lahi sal allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay wuxuu yidhi man axdaa fii amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun man axdaa yani ku kasta oo soo darisiiya ama soo kordhiya fii amrinaa arrinkayaga diinta ku soo dara maa laysa minhu yani shay aan ka mid ahayn ama mid aan ka mid ahayn kusoo dara fa huwa markaysagaa kaa soo darisiiyey raddun ay marduudun calayhi waa mid lagu radinaya laga aqbalayn waxa uu soo kordhisiiyey waxa uu kusoo daray waa mid aan laga aqbalayn rawahu bukhaariyu bukhaari baa soo wariyey wa muslimun iyo muslim baa soo wariyey wa fii riwaayatin limuslimin riwaaya muslim usugnaatay waxaa ku sugnayd man camila amalan man camila camalan ku kastoo sameeya camalan camal sameeya camalkaas oo laysa calayhi amrunaa amarkayagu aan waafaqsanayn oo amarkayagu aanu ku sugnayn waa amarka diintaa loo jeedaaye fa huwa mankaa sameeyey camalka xun camalkaa sharciga khilaafsan sameeyey raddun ay marduudun calayhi waa mid lagu radinayo aan laga aqbalayn yani huwadu waxay u noqonaysaa manka ayay u noqonaysaa raddina waa bimacna marduud weeye marka waxa weeye calayhi baa markaysaga loo qadaraya waa lagu radinayaa ay huwa markaysaga camalka calayhi isaga ayaa lagu radinayaa kaas xadiidkani waxa uu tilmaamayaa acmaasha la samaynayo in lagu miisaamayo sharciga oo acmaasha saalixa ah waxaa loo shardiyaa laba shardi shardiga koowaad waa alikhlaas waa in ilaahay loo saafi yeelaa oo niyadu ay saafi tahay oo ilaahay un looga jeedin cid kale waa inaan looga jeedin rabbi in loogu dhowaado raalli ahaanshihiisana lagu helo waa inuu yahay cid in laysku tuso iyo cid in laysmaqashiiyo iyo cid darajo agtooda in lagaga helo iyo yani markaa waa inaan looga jeedin in waxa weeye yani qurbaan cid kale in loogu samaynayo oo masalan la doonaayo markaysaga sheekh hebel inuu ku barakeeyo ama wax la mida waa in markaa ayna ahayn wax loo samaynayo allah oo qura waa in qasad ku yahay oo ikhlaas baa la yimaada camalku haddaan ikhlaas ku jirin oo niyadii wadaagalo camalkaasi waa camal marduud aan la aqbalay shardiga labaad waxaa loo shardiyaa camalku waa inuu yahay yani mid sharciga ku khotoma mutaabacatu rasuul sala allahu alay wasalam rasuulka waa in lagu raacay oo sunnadii rasuulka sala allahu alay wasalam waa inuu ku fadhiyaa haddii camalku aanu sunadii rasuulka sal allahu alayh wasalam waafaqsanayn wuxuu noqonayaa marduud lama aqbalayo camal la aqbalayo ma aha waayo wuxuu noqonayaa bidco ka ikhlaaska ka maran wuxuu noqonayaa shirki waa wadaajin ilahay wax lala wadaajiyo waa gaalnimo ama shirki asqar ama shirki akbar marka waana marduud oo lama aqbalayo camalka aan sharciga iyo sunnada ku qotomin wuxuu kaasina noqonayaa bidco waa amarkii markaa rasuulka sal allahu alay wasalam khilaafsan muxuu noqonaya bidc bidcaduna waa marduud waa marduuda lama aqbalaayo marka xadiidkan wuxuu sheegayaa ka diinta kusoo kordhiya ama kusoo daro waxaan ka mid ahay waxa uu kusoo daray diinta lagama aqbalayo waayo ilaahay wuxuu aqbalaa waa camal labada shardi oobsaday camal ilaahay loo saafi yeelay mar labaadkana sunada rasuulka sal allahu alay wasalam iyo sharciga markaa nebi maxamed lagu soo rogay mid waafaqsan waa inuu yahay labadaas shardi hadduu mid waayo wuxuu noqonayaa camalkaasi markaa ka kac baail buu noqonaya saas ayuu noqonaya fii amrina amarka uu xadiidku sheegayo waxaa loo jeedaa amr amru diin baa loo jeeda waa amarka diinta waayo amarka uu nebigu isu tiirinaya waa kii oo ay tahay in la waafaqo waa amru diin la amru dunya waa amar xagga diinta ku saabsan ee amar xagga adduunyada ku saabsan maaha xagga adduunyada muxuu nebigu ka yidhi sala allahu aleyh wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum yani waxbay beeran jireen qolada reer madiina timir bay lahaayeen timirtana waxaa la sameeyaa waa laysku bacrimiyaa ama waa laysku tallaalaa oo ubaxa markaa geed timireedka lab ayaa la soo gooyaa dabeedna geed timireedka dhadig geed timireedku wuxuu qaybsamaa mid laba iyo mid dhadig dhirta kaleba waa saas oo kale marka marka dhiraha qaarkoodna dee hawadaa isku tallaasha dhiraha qaarkoodna waxay u baahan yihiin inay dadku isku tallaalaan marka geed timireedku wuxuu u baahnaa inay dadku isku tallaalaan marka reer madiine waxaa dad beeranayo way yaqaaneen in laysku tallaalo nebigu sala allahu alayh wasalam dee makuu ku soo korayo maki meel beera yani lagu beerto ma ahayn beeralay may ahayn xoololay bay ahayn saas aawadeed in markaa timirta la ysku tallaalo arrinka noocaasa markaa nebigu sala allahu alayh wasalam hore uma ogeyn dabeedna markuu arkay iyagoo isku tallaalaya ayuu wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam ra'yi ahaan buu wuxuu u yidhi law lam tafcaluu la saluxa haddaydaan samayn lahayn wuu hagaagi lahay sharci ahaan sidaa yeela ugama jeedin wuxuu uga jeeday inuu ra'yi inay markaa la noqotay yani tala ahaanun bay markaa ula noqotay waana arrin adduunyo ku saabsan arrin diin ku saabsan maaha markaasay dadki waxa weeye yani markaa badankoodii wixii maqlay waa ka gaabsadeenoo wixii hore loogu dhufdhuftay mooyaane oo loogu tallaalay mooyaane wixii dambe waa la joojiyey timir fiican sanadkii waa goy weydii nabigay dabeedna u yimaadeen sal allahu alayh wasalam xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey markaas yaa rasuul allah timirta caynkaa ee caynkaasaan ku samayn jiray talqiix ama ta'biir baa la yidhaahdaa marka waa adigii sidaa nagu yidhi dabeedna waa joojinay sanadkan iskumaanu tallaalin timirtii sidaas aawadeed timir fiican nooma soo goyno markaasuu nebigu ku yihi sal allahu alay wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyaduu nebigu ku yidhi sala allahu alay wasalam marka umuurtii adduunyada muxuu yidhi idinkaa u aqoon badan umuurta adduunyada wax cusub in lala yimaado lama diidaayo laakiin maxaa shardiya un inay shareecada xaaraan ku ahayn laakiin umuurta diinta ku saabsan wax cusub in lala yimaado lama ogola ya marka fii amrinaada xadiidka xadiidkani sheegayo man axdaa fii amrina waxaa looga jeedaa fii amri diin laa fii amri dunya amarka diintaa looga jeedaa ee amarka adduunyada loogama jeedo ila amarka adduunyada xadiidka kalaa sheegaya antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyada marka saas aawadeed adduunyada waa lala iman karaa wax cusub dadka qaarkood baa marka la yahay war bidcadaa la iska daayo oo diinta wax cusub yaa lagula iman markaase waxay ku odhanayaan oo saacadaanba waa bidci oo gawaadhidu waa bidco may jirin waktigii nebigii oo diyaaraduhu waa bidce ma iska wada daynaa dhammaan ya yani saasoo kale odhanaya waxaa la odhanaya umuurahaas waa umuur dunyawiya maha umuur diin waa umuur adduunyo umuurta adduunyana muxuu nabigu yihi sal allahu alayh wasalam antum aclamu biumuuri dunyaakum idinkaa u aqoon badan umuurtiinna adduunyada maxaa shardi un ah shaygaasi qawaacidda shareecada iyo adilada sharciga waanu ka hor imanayn oo aanu xaaraan ahayn ila shaygu waktigii nebigaba yaanu jirin haddii dhibtiisu dheeftiisa ka badato shareecada wuxuu ku noqonayaa xaaraan maa kasura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam ma ahaun wixii waktigii nebiga jiray uun inay noqonayso xaaraan la odhan karo ya ee waxaan waktigii nebiga la aqoon haddii markaa ay caddaato in dhibaatadiisu dheeftiisa ka badan tahay waxaa la odhan karaa waa xaaraan waxaa la odhanayaa waa xaaraan baa la odhanaya maa kasura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam waa qaa'ida sharciya wixii dhibaatadiisu dheeftiisa ka badataa shareecada waxay ku tahay xaaraan maxaa khamriga iyo khamaarka loo xaaraantinimeeyey yas'aluunaka can alkhamri walmaysiri qul fiihima ismun kabiir wamanaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima dhibtooda dheeftooda ka badan culamadu waxay kala baxeen qaacido oo ah maa kasura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibtiisu dheeftiisa ka bataa wuxuu noqonayaa shareecada xaaraan buu noqonaya waa saas marka waxa weeye diinta wax cusub haddii lala yimaado oo aan markaysaga ni kitaabka ilaah iyo sunada rasuulka sal اlahu alيه waslam midnaba ku sugnayn wuxuu noqonayaa haygaasi markaysaga bidcu noqonaya iyaakum wmuxdathaati اlumuuri faina kula muxdathaةi bidca wakula bidcati dalaala wakula dalalatin fi الnar nebigu waa ka yidhi sal اlahu alيه waslam waxaa idinka digayaa umuuraha kuwooda lasoo darisiiyey waayo wax kastoo lasoo darisiiyaa waa bidco bidc kastaana waa baadi baadi kastaana naartay ku sugantahay bimacnaa ruuxa markaas sameeyaa ku gelaaya ayaa looga jeeda marka idan waa laynoo diiday waxyaalaha markaysa markaa sharciga khilaafsan saas aawadeed waxa allaha lagu caabudaya waa inay noqotaa waxa nebi moxamed sal allahu alay wasalam lagala kulmay waa inay noqotaa wakadalika waxaa kaloo xadiiskan soo gudagelaya oo laga qaadanaya hay sharcigu markaysa markaa uu si yidhi wax khilaafsan haddii lala yimaado iyadana markaysagaa inaanu sax noqonayn waxaas maalan oo kale haddii waxa weeye iib sharciga khilaafsan oo sharcigu nahiyey oo reebay ayaa dadka qaarkood iibsadeen iibkaana sharcigaa nahiyey oo waxaa loo hayaa axaadiis diidaysa in sidaa wax loo iibsado waxaa la odhanaya beycaas waa marduud oo baail man axdaa fi amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun mar haddii xadiis diidaya la hayo waa in xadiiska markaysa waxba la raacaa bay noqonaysa waa saas nin baa nabiga u yimi sal allahu alay wasalam waxa uu yidhi inankaygu waa sinaystay dabeedna waxaa lay sheegay buu yidhi inankayga waxaa lay sheegay in ciqaab markaysa markaa la ciqaabayo markii hore waxaa lay sheegay bu rajmi markii dambena waxaa lay sheegay markaan ahlucilmiga weydiiyey inankayga inaan rajmi saarayn ee gabadha uu ka sinaystay oo gabadh ri lahayd ah gabadh nin lahayd ah gabadh nin lahayd ah in iyada la rajminaayo dhagax in lagu dila ay tahay laakiin isaga in la jeedlaayo marka ciqaabta caynkaas ah waxaan kaga furanayaa buu yidhi yani boqol aryaan bixinayaa waxaan kaloo bixinayaa addoonna waa bixinaya ciqaabtaa laga baajiyo inankayga nebigu wuxuu ku yihi sal allahu alayh wasalam alwaliidatu walghanamu raddun calayk addoonta iyo adhigaad sheegaysaa marduud bay kugu yihiin oo waa lagugu radinaya laga aqbali maayo yani inankaaga ciqaabtii yani saarayd waa laga fulinaya marka nebigu sal allahu alay slam wuxuu tilmaamay ninkaa doonaaya xadkii inuu u baajiyo bedel adduunyo oo uu xoolo bixiyo inuu xadka ku baajiyo in xoolahaas marka aan laga aqbalin marduud ay yihiin saasuu markaa sheegay marka taana xadiidka waa loo daliishan karaa waxyaalaha bidaca inay baatil yihiin oo aynay asaxayn oo bidcooyinka aan la aqbalayn khayr iyo ajarna aan lagu helayna waa lagala baxa waa laga daliishada wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaa inoogu dambeeya xadiidkii shanaad ee axaadiiska arbaciin ka mida marka xadiidka hore waxa uu tilmaamayaa ka soo darisiiyey wax markaa diinta aan ka mid ahayn ku soo daray inaan kaa laga aqbalaynin oo lagu radinayo waxaa dhici karta inuu ruuxu yidhahdo anigu ma soo darisiin ee cid kale ayaa soo darisiisay oo iyadoo cid hore ay arrinkaas soo darisiiso la timi inuu isagu raaco oo waxa uu isagu la yimaado taqliidu la yimaado uu iskaga dayanaayo oo iska qallidanaayo cid kale uu sidaa ku sameeyaa dhici karta oo yidhahdo ana ma axdastu kaa laftiisa waxaa lagu radinaya riwaayada kale xadiiska caaisha riwaayada muslim saxiixa kusoo wariyey man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddun ku kasta oo sameeyo camal camalkaasoo laysa calayhi amrunaa amarkayga diintu aanu waafaqsanayn fa huwa raddun yani kaas camalka sameeyey ay raddun ay marduudun calayhi waa mid lagu radinayo camalkaas huwada haddaad markaa u celiso camalka waxay noqonaysaa mubtaduhu in jumlada dambe raabid ku xidhaaya uu ka madhaya markaa sababka waxay noqonaysaa huwada inaad manka u celiso deedna raddunna waa bimacnaa marduud oo facliyo bimacnaa mafcuuli waa jirtaa xadiidka riwaayatkiisana waa kusoo aroortayba luqa ahaanna marka horeba waa jirtaa riwaayada imaam axmed soo wariyey man sanaca amran calaa hayri amrina fa huwa marduud baa kusoo arooray lafdigaas marka wuxuu noqonayaa fa huwa marduudun ay fahuwa shaksigaasi marduudun ay marduudun calayh waa mid lagu radinaayo aan laga aqbalayn waxa uu soo derisay sidaas ayaa macnuhu noqonaya marka lama kala farqin inuu isagu soo darisiiyey iyo inuu cid hore ku raacayo o ku qallidanaayo waxa la ku kastoo sameeya ku kastoo sameeya waxay caan ku tahay inuu yahay kii isagu marka arrinkaa bilaawday bilowday oo isagu uu soo darisiiyey oo la yimi iyo inaanu ahayn mid walba caan bay ku tahay mid walba caan bay ku tahay marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkan masaa'il ay ka mid tahay bidcadu inayna maqbuulo ahayna marduudo tahay waa midda labaada waxaa laga qaadanaya inay cibaadaadku tawqiifi tahay oo nas u baahan tahay oo ay u baahan tahay ama yani aayad qur'aan ama xadiis nebi waa inay u baahan tahay oo cibaadaadku inay tawqiifiya yihiin itibaacna ay ku dhisan yihiin cumar bn khaaab muxuu yidhi markuu xajar aswadka dhunkaday wallahi inii la aclamu anaka xajarun laa tadur walaa tanfac walowlaa ana ra'aytu rasuula lahi sal allahu alay waslam yuqabiluka ma qabaltu xajar aswadka ayuu dhunkaday cumar bnu khaaab markaasuu wallaahi dhagaxow xajar aswado waa garanaya inaad dhagax tahay aanaad waxna dhibaynin waxna anfacaynin ilaahay baan ku dhaartay haddaanan arki lahayn rasuulkahi sal allahu alayh wasalam ku dhunkanaaya kuma dhunkadeen yani waxa ii sababay inaan ku dhunkado raacitaanaan rasuulka sal allahu alayh wasalam raacay marka cibaadaadku waxay ku dhisan tahay tawqiifiya ilahayna wuxu uhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuun yaxbabkum allah wayakfir lakum dunuubakum haddaad tihiin qaar ilahay jecel tabicuuna aniga raacay axbabkum allah allah waa idin jeclaanaya haddaad raacdaan wayakfir lakum dunuubakum dembiyadiinana waa dhaafaya itibaaca rasuulkana raacaya sal allahu alay wasalam waxaa soo gelaysaa in laga raaco qasadka kayfiyada iyo qaabka loo sameeyey siiqada iyo odhaahda zamaanka iyo makaanka yani sifada uu shaygu leeyahay mid walba waa in laga raaca aahirka ficilka haddii laga raaco laakiin qasadka aan laga raacin ma noqonayso itibaac dhamaystiran waxay nabigu sal allahu alay wasalam tacabud aan u samaynin haddii niyatu tacabud loo sameeyo waxay noqonaysaa itibaac fi aahir wa mukhaalafa fi lbain in muuqaalka sare laga raacayo hadda nebigu waa sameeyey shaygaas lakin tacabud ma sameyn niyatu caada u sameeyey cala sabiil caada qasadki in lagu khilaafo waxaanu tacabud uga jeedin tacabud loo qasdo ama cala sabiil muwaafaq yani u sameeyo kale takhsiis iyadoo looga jeedo ayaa waxa weeye shaygii lala yimi makaan baanu doonayay nebigu sala allahu alay wasalam inuu cibaado ku khaas yeelo lakin cala sabiil muwaafaqa ayuu nebigu sala allahu alay wasalam cibaadadu ku qabsatay ama salaadu dabeedna waa ku tukaday makaankii in loola qasdo in cibaado lagu gaar yeelo lagu khasiso oo la yidhaha nebigaa ku tukado anna waxa weeye cibaadaan la soo doonanaya bartii baan la eeganaya ta noocaasi waa khalaq jamaahiir saxaabana may samayn bale waa istinkaareen cumar bnu khataab isagoo xajka usoo socda ayuu wuxuu arkay dad meel qabanaya oo waxna akrinaya markaas muxuu ay samaynayaa markaase waay lagu yidhi meeluu nebigu ku tukaday sal allahu alayh wasalam ayay waxay leeyihiin aniguna waa ku tukanayna بن الخطاب وحول إنما أهلك من كان قبلكم كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة في تلك المساجد فليصلي وإلا فليمضي ولا يتعمدها يعني سند صحيح وعمر بن الخطاب لقسو سيد الشيخ الألباني وكو عضينا تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد علماء كلنا عضينا cumar waa inkiray iyadoo makaanka nebigu sala allahu alay wasalam ay sugantahay inuu ku tukaday dadka una qasdaaya salaada waayo nebigu sala allahu alay wasalam makaanka inuu cibaado ku gaar yeelo qasadkiisu ma ahayn marka daahirka ha laga waafaqo muuqaalka sare oo meeluu nebigu sala allahu alay wasalam ku tukaday ha lagu tukado laakiin batinka iyo qasadkaa laga khilaafay oo meel aanu nebigu doonaynin sala allahu alay wasalam inuu cibaado ku gaar yeelo oo ku khasiso ayaa markaa dadka qaarkood ay u qasdeen inay cibaado ku khasisaan dabeed cumar bnu khataab wuxuu tilmaamay sida ka asaxday in ummadii hore wixii lagu halaagan ay ka mid tahay tani inama ahlaka man kana qablakum kanuu yatatabacuuna aahaara anbiyaa'ihim fayatakiduunaha kana'isa wabiica wax kalaba maahay ummadihii idinka horreeyey waxaa halaagay waxay raaraaci jireen oo dooni jireen meelihii yani markaa nebiyadoodu markaysa markaa raadadkoodu ahaa ama ay mareen ama ay ku cibaadaysteen markaasay kaniisado iyo meelo markaysa markaa lagu cibaadaystay ka dhigan jireen taasaa lagu halagay faman adrakathu salaatu fi tilka almasaajidi falyusali amaakinta uu nebigu ku tukaday kii markaa soo salaadu kusoo gaadho kusoo haleesho siday nebiga ugu soo haleeshay sala allahu alay wasalam ha ku tukado walaa yatacamadha yaanu u qasdin meeshan inuu markaysagaa salaad ku gaarya oo yadaan xilligu gaarin oo kale hadduu meesha yimaado yaanu is odhanin markaysaga meesha waa inaad joogtaa si salaadda markaysagaa kugu soo gaadho dabeedna markaysaga aad ugu tukato yani taxari meesha cibaadada loola qasdaayo ayaa cumar bnu khataab diiday weliba asarkaa waxaa laga qaadan karaa yani xukmu rafci inuu leeyahy waayo cumar bnu khataab kama mid aha saxaabada macruufka ku ahaa in uu yani marka ahlu kitaabkii wax ka qaata waxaanuu sheegay ummadii hore in sidaa lagu halaagay marka taas waxaa lagu xambaarayaa inay xukmu rafci leedahay oo yani uu nabiga sal allahu alayh wasalam warkaa kala kulmay yani kada yadhar wallahu aclam almuhim qasadka waa in nabiga lagu lagu raaca oo wuxuu cibaado uga jeeday waa inu cibaado looga jeedaa waxaanu cibaado uga qasdin waa in cibaado looga qasdin wuxuu itifaaq u sameeyey oo aanu markaysagaa yani taksiis aanu uga jeedin waa in cala sabiil itifaaqi oo kale loo sameeya sidaa cumar bashiida waa in siiqada iyo odhahda lagu waafaqaa odhahda waa inaan lagu khilaafin maala nabigu sal allahu alay wasalam salaadda markuu xidhanaayo wuxuu xidhan jiray allahu akbar bacd lfuqaha waxay mutaakhiriinta fuqahada ka mida ay baxsiyeen mas'alo ku saabsan allahu akbar waxa la macnahaana in salaaddu ku guntamayso alraxmaanu acdamu iyo aljaliilu ajallu iyo fuqahada qaar baa kutubta qaar ku qoray lakin waa alad arrinkaas waa alad oo yani in la yidhaahdo lafdigii nebigu sal allahu alayh wasalam salaada ku xidhan jiro allahu akbar ah ayaa erayo kale iyo siiqo kaleo la macnaa baanu baadi doonaynaa dabeedna way ku guntamaysaa waxa weye warkan noocaasi sax maaha saas aawadee masalada fuqahada qaar ay sheegeen oo kutubaha qaarkood oo fiqiga ku taalla waa kalatun min asliha kaa cibaadaadku waa tawqiifi lafdi in lafdi lagu bedelo ma aha saas aawadeed nabigu sal allahu alayh wasalam bara ibnu caazib markuu u sheegay adkaarta la odhanaayo marka la seexanayo ayuu u laqimay nebigu sal allahu alayh wasalam markaasuu bara ibnu caazib wuxuu doonay si u u qaybo inuu ugu celceliyo inuu ku celceliyo waxaa ka mid ahayd aamantu bikitaabika aladii anzalta wabinabiyika aladii arsalta markaasuu bara ibnu caazib wuxuu yidhi aamantu bikitaabika aladii anzalta wabirasuulika aladii arsalta xadiiska صaxiix waxa uu sheegayaa nebigu sal اlahu alيه waslam inu yihi qul wabinabiyika aladii arsalta nebigu waa ka diiday sal اlahu alيه wasalam lafdaة nebiy inuu bara ku bedelo lafdaة rasuul iyadoo la garanaayo inay waxa weeye nebi iyo rasuul nisbada rasuulka sal اlahu alيه wasalam inay yani isaga ku wada rumoobayso binabiyika aladii arsalta iyo birasuulika aladii arsalta yani marka macno inay wada faa'iidaynayso halka waayo nebigu sal اlahu alيه wasalam nebina waa aha rasuulna waa aha weliba waxaa la ogsoon yahay yani marka risaalada inay nubuwana koobsanayso oo rasuul kasta waa nebi marka risaalo kasta waxay tadamunaysaa oo koobsanaysaa nubuwo saas aawadeed baa nebi kastaa sidaas aawadeed baa rasuul kastaa sidaas aawadeed baa rasuul kastaa nebina u yahay marka xadiidkaa saxiixaynka waxaa laga qaatay mar hadduu nebigu diiday sal allahu aleyh wasalam lafdatu nebi in lafdatu rasuul lagu bedelo waxyaalaha tacabudiyaadka ah in eray eray aan lagu bedelayn walow eraygaasi erayga haba la macno noqdo saas aawadeed fuqahada mutaakhiriintu marka ay odhanayaan oo ah markaysaga waxaa salaadu ku guntamaysaa lagu xidhan karaa alraxmaanu acdamu ama aljaliilu ajallu iyo erayada kale la midka ah iyadoo lagu bedelaayo allahu akbar waa halad saasay adilada u khilaafsantay waxaana noqonaysaa camal aan sax ahay salaaduna kuma guntamayso man camila camala laysa calayhi amruna fawarad iyakum muxdathaat lumuuri faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalala aladila alcaama ayaa laga qaadanaya raddiga arrinkaa la radinaya waa in sifada uu shayga nabigu sal allahu alay wasalam u sameeyey waa in loo sameeyo qaab ka duwan siduu nabigu u sameeyey sal allahu alay wasalam haddii loo sameeyo waxay noqonaysaa iyadana bidco shay aan nabigu sal allahu alay wasalam u samaynin jamac ahaan in loo sameeyo haddii jamac ahaan loo sameeyo iyadana waxay noqonaysaa waxaa bidca waana marduuda waanu garan karnaa saxaabada rasuulka sal allahu alay wasalam qaarkood sida cabdullahi bn mascuud iyo abu muusa alashcari inay inkireen nimankii taabiciinta ahaa ee masjidka gudihiisa intay isku urursadeen oo jamac u fadhiisteen koox yani si wareega u fadhiisatay odhanayay kabiru mia hallilu mia sabixu mia boqol goor waxaad tiraa allahu akbar boqol goor waxaad tihahdaan subxaan allah boqol goor waxaad tidhahdaan yani marka alxamdu lilah yani waxa ay ku wardinayeen ma aha waxa iyagu iska bilowdeen oo ixya ax ma ahayn iyo xatro aan ilaahay sharciyey rasuulki ilaahayna sal allahu alay wasalam aanu samayn odhanna markaa hala sameeyo ma aha waxay ku wardinayeen taas may ahayn waa dikri asalka sharciga ku sugan oo maxay ah allahu akbar iyo subxaan allah iyo alxamdu lilah iyo erayada la midka ah oo sharciga ku sugan laakiin waxay u sameeyeen qaabkii sharciga igu soo aroortay qaab ka duwan oo jamac intay isugu yimaadeen bay dabeedna tira xadideen oo yidhahdeen intaas oo goordha kayfiyada iyo tiradaas ay markaa xadideen iyo jamacnimada ay ku samaynayaan ayaa waxay noqotay mid aan waafaqsanayn amarkii rasuulka sala allahu alayh wasalam oo iyagu soo darisiiyey arkay nimankii oo masjidka u fadhiya oo xalqad ama wareeg u fadhiya oo sidaa leh markaasuu dabeedna arrinkaa diido oo qoonsaday cabdullahi bn mascuud oo kasii cilmi badnaa oo min culamaai asaxaaba isaguna ka tirsanaa abu muusa oo markaysaga min culamaai asaxaaba u ahaaye lakin abu mascuud baa kasii cilmi badnaa cabdullahi bn mascuud baa kasii cilmi badnaa cabdullahi bn mascuud ayaa kasii cilmi badnaa ayuu tegey markaasuu yidhi aba cabdiraxmaan inii ra'aytu fi lmasjidi amran ankartuhu walam ara walxamdu lilahi ilaa khayra masjidkii waxaan ku arkay arrin aan qoonsaday ilahay mahaddiina wax khayra mooyaane wax kale ma arag hadda bal saxaabigaasi saxaabiga hadalku ku leeyahay u fiirso wuxuu leeyahay khayr waxaan ahayn ma arag haddana waan qoonsaday buui muxuu u qoonsanayaa hadday tahay wuxuu arkay khayr wuxuu u qoonsanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam baanu kala kulmin nebiguna ma odhan kayfiyadda iyo qaabkaa u sameeya umana sameeyo marka maadaama kayfiyadaasi aynay ahayn mid nebiga laga hayo sal allahu alayh wasalam siduu u qoonsanaya waa sidaas haddaad tagtana waad arki doontaa buui maxaad aragtay buui waxaan arkay buuhi niman markaa koox u fadhiyo oo iska soo hor jeeda oo si wareega u fadhiya masjidka gudihiisa oo nin uu ku dhex jiro uu leeyahay kabiruu mia boqol goor waxaad tidhahdaa allahu akbar sabbixuu mia boqol goor waxaad tidhahdaa subxaana allah halliluu mia boqol goor waxaad tidhahdaa laa ilaha illa allah markaasuu yihi maxaad u amri weyday inay sayi-aadkooda iyo dembiyadooda tiriyaan cabdullahi bn mascuud waa soo hagoogtay si aan loo garanin dabeedna xalqadda dhinaceedu fadhiistay suu u hubsado waxa loo sheegay markaasuu wuxuu arkay sidii loo sheegay inay tahay markaasuu maradka iska qaaday hagoogtii si ay u garda markaasuu yaa ummata muxamed ma asraca halakatakum hadihi aniyة rasul lah salى اlahu alيه wasalam lam takasar wasiyaabuhu lam tabla rasuulki ilaahay sal اlahu alayh wasalam dharkiisii weli m ma idlaamin dharku gashan jiray weelku wax ku cuni jirna weli ma burburin halaagiina maxaa ka degdeg badan halaagiina maxaa ka degdeg badan markaasuu ku yidhi hadal kaloo kaa kasii adag wuxuu ihi ma sayi-aadkiina tirisaan waxaan idiin damaano qaadi lahaa markaysaga inaan xasanaadkiina waxba idinka lumin wallahi inakum lamillatin ala ahda min millati muxamadin sala allahu alayh wasalam aw muftatixu baabi dalaala laba mid kama dhaxaysaan inaad diin ka yani ka wanaagsan diintii nebi muxamed inaad ku sugan tihiin iyo inaad albaab baadiya furaysaan labadaa kama dhaxaysaan labadaa mid ahaan umbaa tihiin waa la garanayaa diin ka wanaagsan diinta nebi moxamed marnaba inayna ku sugnayn xaasha oo kale tadamuum way markaa udhacaysaa oo ah albaab baadiya furaysaa markaase yaa aba cabdiraxmaan kunyadiisa ay ugu yeedhaan kii cabdiraxmaan dhalayow ma aradnaa ila alkhayr khayr waxaan ahayn maanu doonayn bay yidhahdeen khayrun baanu doonayn wuxuu ku jawaabay wkam min muriidin lilkhayri la yusiiba oo fara badana mid khayr doonaaya oo khayrka aan haleelayni fara badana mid khayr doonaya oo khayrka aan haleelayni fara badana bimacanaa wuxuu tilmaamayaa in khayr la doonaayo oo qasadku wanaagsan yahay keliya ictibaarku inaanu ahayn ee wuxuu yani markaa la samaynayaa inay sunnada iyo sharciga waafaqsan tahay baa shardi ah adikhlaas waxdahu laa yakfi yani uga jeed markaasuu cabdullahi bn mascuud wuxuu ku yidhi nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu alay wasalam dad diinta uga murkudi doona sida markaa leebku yani markaa ugaadha lagu gano yani uga murkudo yani riddada lagu rido markaysagaa ugaadha lagu gano sida uga murkudo oo kale qaar sharciga uga murkudi doonaa inay jiri jiri doonaan baa nebigu noo sheegay sala allahu alay wasalam wallahi ma adri lacalla akarahum minkum wallahi ma garanaayo bu uhi badankoodu inay idinka idinka mid yihiin camar ibnu salama oo asarka soo warinaaya oo taabiciinta ka mida ayaa wuxuu yidhi fara'aynaa caamata ulaa'ika alxilaqi yutaacinuuna yawma nahra waani maca alkhawaarij waxaanu is aragnay raggii xalqadaha fadhihi jiray yani markaa lagu wardinaayo ee la yidhaahdo kabiruu mia halliluu mia sabixuu mia oo maalintii nahrawaan waa goobtii khawaarijta la dhigaye wadada diintiiyo sharciga ka murkuday ee ka siibatay ka xuub siibatay meeshii marka waxa weeye cali bn abi aalib iyo ciidanku watay waa meeshay markaysagaa ku laayeen waxaanu aragnay buu i safka khawaarijta iyagoo kusoo jira oanu warmaha isdardarayno yani cabdullahi bn mascuud waa arkay arrinkan ay sameynay inuu bidco yahay laakiin bidcadaa yaray in bidco weyn ay markaysagaa yani u sababayso ayuu tilmaamay ayna halkaa fadhiyayo soomaaldu maxay yidhahan waddada yar waddada weyn bay kuu ridaa bidcadaa yari bidco weyn inay sababayso ayuu tilmaamay dad fara badan baa markaysa markaa sahashanaya ashyaada bidcada markaasaa laga yaabaa inay yidhaahdaan yani waxa weeye tani yani markaa waa bidca idaafiya ama waa kada ama markaysaga ma aha wax sunada markaysaga lagaga baxaayo bilkuliya waar bidca in la fudaydsado maaha bidca in la fudaydsado yani ma aha markaa sidaas aawadeed waa in markaysaga markaa itibaaca yani kor iyo kalba rasuulka sal allahu alay wasalam waa in laga raaco oo waxa allah lagu caabudaayo waa inay tahay yani qaabka iyo kayfiyada iyo siiqada iyo odhaada iyo waktiga yani markaysaga mid walba mida nebiga sal allahu alayh wasalam lagu raacayo waa inay noqotaa haddii waxa weeye marka ay khilaafsan tahay amarkii rasuulka sal allahu alay wasalam wax ka mid a hadday khilaafsan tahay waxay noqonaysaa marduud bay noqonaysaa waana bidco waana bidco dadka qaarkood marka la yidhaahdo yani salliga inaad jamac u wada qaadaan markaysaga yani nebiga sal allahu alay wasalam iyo saxaabadiisu may samayn jirin intay isu yimaadaan inay salliga markaysaga inta isla eegtaan oo sare u qaadaan waxay odhanayaan o maxaa ku jira so waxaan ku sallinayaa nebigiisa maaha sow salli nebi maaha waxaan sheegayaa waxaan sheegayaa sow salli nebi maaha sala allahu alayh wasalam jamaaca sow maaha waxaan ku samaynayaa jamac sow nebigu ma odhan markaysaga aljamacatu raxma jamaacada ayaa raxma ah war jamaa aljamacatu raxma nebigu waa yidhi laakiin jamaacada raxmada ahi markaysagaa jamaaco kasta maaha wuxuu nebigu sal allahu alayh wasalam jamac u sameeyey in jamac loo sameeyo weeye waxaanu jamac u samayna waa inaan jamac loo samayn ka warran haddii waxa weeye salaada duhur yani sunnaha ka horeeya ama ka dambeeya la yidhaahdo waxa weeye war inta midba mar tukanaayo salaada sunnaha waa la isku xidhan karaaye salaada sunnaha ee duhurka ka horaysa ama ka dambaysa aan isku xidhanno intii marba marba mid kici lahaa aan isku jamacsanno aljamacatu raxme ya waa qalad sooma saasay khalawta haddii la yidhahdo ka warran faatixada waa wada akrinaynaye faatixada aan isla eegano bismi illaahi araxmaan araxiim mar ha la wada akriyo salaadda marka lagu joogo ya aljamacatu raxma jamaacadu soo raxmad maaha tani raxmad maaha baa la odhanaya tani waa shar inaad faatixada markaa salaada gudaheeda isla eegataa shar weeye khayr ma halkuu nebigu sal allahu alayh wasalam la jahray oo sare u qaaday waa in lala jahraa halkaanu la jahrin oo sare u qaadin waa inaan lala jahrin halkii jamca u akriyeen waa in jamca loo akriyaa meeshaan ay soo arooriyeen loo akriyaa waa inaan loo akriyo walow bilmunaasaba waxaan tambihinayaa xataa yani markaysagaa talbiyada iyo yani takbiirta ciidaha iyo waxaa dadku caadaysteen in laysla eegto in lala jahraa waa mashruuc nebigaa sameeyey sal allahu alay wasalam laakiin isla eegadka la ysla eeganaayo codka lafteedu waxay tahay markaysagaa mid nebiga sal allahu alay wasalam iyo saxaabadiisa aynay samayn jirin laakiin marka lala jahro mid waliba halkiisa kala qayliyo iyadan codka waxba laysla eeganayn gurxanka codka waxaa ka dhalanaysa inuu waxa weeye kor noqdaa ka dhalanayso oo dajo iyo markaysa markaa yani markaa qaylo badan u ta la rabana waa taas waxaana ka dhalanaysa isla eegadka la isla eeganaayo laxniyo iyo ashyaa kaleo ka dhalanayaana waa jira marka almuhim yani waxa weeye nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu sharciyeeyey in lala jahro oo sare loo yidhahdo waa in loo yidhaahdaa waxaanu sharciyeyn in sare loo yidhahdo waa inaan loo odhan marka waxa weeye waa inaan loo odhan khayr baa kordhinaya khayrku wuxuu